بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله baabu ma jaءa fي kف rasuuli الlahi slى الlaه عlيه وsلم wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fii khufi rasuuli الlah slى الlaه عlيه وsلم khufkii nabiga عalيh الsalaaةu وaسلaam alkhufaan asalkoodu waxay ka samaysan yihiin min jildin haraga laga sameeya waxayna asturaan labada kacbood ama al yani anqawyada ayay asturaan waxaana loo gashtaa liajli lbardi sida qaalibka dhulka qaboobaha ka jira aadaa looga isticmaala nebigu waa labisan jiray calayhi salaatu wasalaam iskaarshooyinka la labisto ama la xirto ayagu waa maray ka samaysan yihiin soo maa laakiin kuwaan waa ka adag yihiin waa harag waxa ay ka samaysan yihiin lugahay difaacayaan oo waxay ka difaacayaan qabowga waxyaabaha uu lugaha ku yeelanaya saameynta ah maxaa yeele dhulka hadduu yahay dhul qabow qofka cirbaha dildilaacaya cagaha waxyaaba badanaa ka soo gaaraya dhanka qabowga uga imaanaya labada qof way asturayaan way u difaaci u yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu labisan jiray kitaabka mawaadicdu ka hadlaayay ka mid tahay hore waxaan usoo marnay dharkii nebigu qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam iyo nooca ugu jeclaa dharka waxaana libaaska ka mid a hadda baabkan maxaa yeeley khufeynka waxyaabaha la labistay ka mid yihiin laakiin baab gooniya ayuu sheikhu u caqday raximah llah maa jaءa fii khufi rasuuli اllah salى اllahu عalayh waslm xadaana hanaad ibnu sariy qaala xadaana wakiic can dalhm ibni صaalix can xujayr bni cabdillaah can ibni burayda can abihi burayda radi allahu canh ana اnajaashiya radia allahu canh ahdaa lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu u hadiyey khufayni aswadayni laba khuf oo madow saadajayni madowgoodu uu yahay khaalis saadajayni macnaha midab kale kuma jira waay waa madow khaalisa falabisahumaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa labistay uma tawada'a kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam waa weysaystay wamasaxa calayhimaa labadii khufna waa masaxay markuu nebigu sala allahu calayh wasalam khufeynka uu xiranayay dabcan ayagoo asoo daahira iyo lugihiisoo daahira ayuu khufeynka geliyey kadibna waa weyse qaatay weyse qaadkaasi ha noqoto mid uu weysaysanaya litajdiid ama inay weysadii hore ka burtay mar labaad oo weysaysanaya labadaba waa muxtamal laakiin marka hore u gashanayay wuxuu gashtay luguyo daahira wa masaxa calayhimaa nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu masaxay labadii qof xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa yaxya ibnu zakariya ibni abi zaa'ida can ilxasan bni cayaash can abi isxaaq can ishacbi caamir ibnu shuraaxiil qaala wuxuu yidhi qaala almugiira ibnu shucba radia allahu canh muqi bnu shucba wuxuu yidhi ahdaa dixyatu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam dixya nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu u hadiyey khufayni laba qof ayuu u hadiyey falabisahumaa nabiga calayh isalaatu wasalaam labadii qof ayuu labistay wa qaala israa'iil israa'iil wuxuu yidhi can jaabirin aljucfi can caamir can caamirin shacbi wa jubbatan siyaadadaasuu ku daray nabiga calayh isalaatu wasalaam dixya nebigu wuxuu u hadiyeeyey laba qof wa jubbatan iyo jaakeed falabisahumaa nabiga calayh isalaatu wasalaam labadii qof ayuu labistay xataa takharaqaa ilaa ay dildilaaceen laa yadri nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ma oga adakiyun humaa am laa adakiyun haragga laga sameeyo khufeynkaasi ma kuba la madgayba am laa masamaya nebigu kale ma oga calayhi salaatu wasalaam haragga laga sameeyey inayn harag la madgay oo lagu tahiriyey madgin iyo inaysan ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam kale ma yaqaano yacni kale ma oga waxaa kaloo lagu macneeyey xaraggaasi ma waxuu ka yimid ama uu ka ahaaday neef la gowracay mase neef baktiyey haraggiisa waaye nebiga calayhi salaatu wasalaam kale ma oga qaala abuu ciisa wa abuu isxaaq qaala abuu ciisa wa abu isxaaq haada abu isxaaqan waa abu isxaaqi shacbi ka warinayay huwa abu isxaaq ashaybani waa abu isxaaq shaybani ma aha abu isxaaq sabiici ma aha wasmuhu magaciisana sulaymaan magaciisa sulaymaan baa la yidhaahdaa qaybtaa dambe waa daciif xadiidka xadiidku waa saxiix qaybta hore ahdaa dixyatu lilnabiyi sala اlla alay slam khufayni falabisahuma laakiin qaybtan dambe waa daciif jaabir aljucfi aqalu axwaalihi waa inuu daciif yahay culammada qaarna waxay yidhaahdeen waa kadaab oo way fogeeyeen xaalkiisa calaa kulli xaal cilat اlxadiid waa jaabir aljucfi fii hada albaab waxaa ku jira xadiid burayda radia allahu canh iyo xadiid mugiira ibni shucba oo riwaayadda dambe aan la socon labada xadiid waa sugan yihiin labada xadiidna waxay tusinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu labisan jiray laba qof inuu labisan jiray marna najaashi baa usoo hadiyeeyey marna dixyat lkalbi baa u hadiyeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaamna hadaayaadka ma celi jirin haddii wax loo soo hadiyeeyo waa aqbali jireen laakiin wuxuu ugu bedeli jiray waxyaabo kale oo u hadiyeynayo qofkaas wax usoo hadiyeeyey waxayna ka mid tahay min xusni alkhuluq inaanan hadaayaadka la celin oo qofka wax kuu hadiyeeya aadan ku celin wuxuu kuu soo hadiyey sababto ah qofka in hadaayaadka lagu celiyo waxay keenaysaa in qalbigiisa wax galaan taa waxaa ka fiican haddii xataa aad istiraahdo qofkan waxa uu kuu hadiyeeyey wax ka bixi kara ma ahan ama waa iskallifay inaad bedelkiisa siiso ama wax ka qiimo badan aad u hadiyeyso wuxuu ku hadiyey wax ka qiimo badan aad u hadiyeyso laba maslaxaa ku jirta marka koowaad hadayada aad ka aqbashay oo qofkaasi uu ku farxayo marka labaadna asiga wixii ka baxay inaad bedel ka siiso labadaba in laba madaba maslaxaba in la jamciyaa fiican waa haddii hadaaye waxaas lagu hadiyeynayo aqbalidooda aysan muxaram ahayn laakiin haddii inaad aqbasho ay xaaraam tahay waa waajib inaad celiso sida nebigu u celiyey sala allahu calayhi wasalam hadiyadii uga timid sacab bnu jathama radia allahu canhu sacab bnu jathama wuxuu soo ugaarsaday ximaarulwaxshi nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa muxrim ximaarulwaxshigii qayb ka mid a hilibkiisa ayuu nebigu hadiyey waa ku soo celiyey nebigu calayh isalaatu wasalaam ma aqbalin wuxuu markaa nebigu dareemay in sacab ka xumaaday hadiyadiisii uu nebigu soo celiyey calayhi salaatu wasalaam waa u cileeyo sababta uu sheegay wuxuu yidhaha innaa lam naruddahu calayka ilaa anaa xurum kugumaana soo celi ilaa annaga muxrimiin inaan naha mooy qofka muxrimkaana wixii dartii loo soo hadiyeeyo uma bannaana inuu aqbalo hadiyadu marka hadday tahay mid muxarama aqbalideeda ma aqbalaysi waxaa la mid a hadaayaadka loo hadiyeynayo qudaada dadka qaaliyaasha ah hadaayaadka la siinayo culum waxay ma ahan inay aqbalaan maxaa yeele waa rishwaya laaluush qof aan weligii wax kuu hadiyey ayaa maalinkaa qaadi noqoto wuxuu kuula soo ordaa hadaayaad qasdigiisu waa maxa kule hadiyadan oo ku dhihi maayo laaluushkan oo laakiin wuxuu rabaa maalinkii dan ay kaa soo gasho ama ay dad isqabsadaan inay kugu dhacdo af wax una xisho oo horaan wax kuu siiye hadhowti markuu soo istaago wuxuu le waa ninka hebel ahaa macnaa hadiya kuu hormartay waxaa laga yaaba marka inaad u eexato oo jawr iyo dulmi aada samayso hadaayaadkaasi lama aqbalo waxay kaloo culimmadu ku daraan hadaayaadka macalimiinta macalimiinta qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaysan arrintaas iska fiirin waalidiinta qaar macalinka u imaanaya wuxuu leeya macalin wiilkayga ama cununkayga iga warqab xoogaadaa na qaado ka warqab ka warqab ii eexa waay macnaheedu si gooniya cunuga igu ilaali markaasuu macalinka waxaa laga yaabaa cashir uusan ilmaha kala siin inuu kan siiyo si uusan ilmaha kale ugu meerin uu ugu meeriyo dareeris uusan kuwa kale ka dhagaysanna asiga uu ka dhagaysto waxaasi u qaato waa maxay waa rishwaya laaluush waay hadiyo lama yidhaah waa xaaraam inay qaataan macalinkaas ha noqdo mid dugsi dhiga ama ha noqdo mid iskuol dhiga waa isku mid culimmadun arrintaasi waa ka fatwoodeen waa ka hadleen in arrintaas aysan sharci ahayn in hadaayaad macalimiinta la siiyo waalidkuna sax maahan inuu yidhaha cunugeyga si gooni igu fiiru lacag ku siiyo hadduu macallin gooni u baahan yahay ha qabsado ha iska siiya macalinka khidmadiisa laakiin soddon arday afartan arday boqol arday macallina u joogto inaad tidhaahdid kayga si gaara u fiiri oo laaluush gooni lagu siiyaay waa xaaraam asigana ina inuu aqbalaahy waa xaaraam oo ma banaano calaa kullin hadiyadu haddii ay tahay mid mashruuca aqbalideed dabeecadda nebiga calayh salatu salaam maxay ahayd waxay ahayd inuu aqbalo nebiga ma celi jirin hadaayaadka calayhi salaatu wasalaam khufayn baa loo soo hadiyaya waa aqbalay hadiyadu ha yaraato ha weynaato ma diidi jirin calayh salaatu wasalaam khufaynka marka waa loo soo hadiyay waana la bisan jiray nebigu calayh salatu wasalaam baabu maa jaaa fii nacli rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimid kabta nebiga calayhi salaatu wasalaam xadaana muxamed ibnu bashaar qaala xadaana abu daawuud aطayaalisi qaala xadaana hamaam can qataada qaala wuxuu yidhi qultu lianas bni malikin radia allahu canh anas bni maalik baa waxaan ku yidhi kayfa kaana naclu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam sidee ay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam kabtiisa qaala wuxuu yidhi kaana lahumaa labada kabooda nebiga waxay lahaayeen qibaalaani alqibaal waa ashiraak macnaha waa suunka kabta waxay lahaayeen laba suun kab walba oo labada kabooda nebiga ka mid a calayhi salaatu wasalaam xadaana abu kurayb moxamed bn اlcalaa qaala xadaana wakiic can sufyaan can khalidin اlxadaa can cabdillaahi bni alxaaris can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana linacli rasuuli illaah sala allahu calayh wasalama qibaalaani mathniyun shiraakuhumaa mathniyun macnaa waa mid la laabay oo laba jeer la laabay shiraakuhumaa suunkooda kabaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay sheegeen culammadu waxay lahaayeen yacni kab walba kabaha waxna waa suumanka cagta hareeraha ka maraya midna waa meelna waxa waaye waa meesha farta iyo suulka u dhaxaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam kabtiisa waxay yidhaahdeen laba meele waxay ku lahayd meelaha faraha dhexgelaya suulka iyo farta ku xigta iyo farta suulka ku xigta iyo farta dhexe inta u dhexaysa waa laba meelood waay waa kabaha nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi kaana linacli rasuuli llahi sal slam sayraani yadacu axaduhumaa bayna ibhaami rijlihi walatii taliiha ibhaami rijlihi yani waa suulka lugta iyo farta ku xigta wa yadacu alaakhara midda kalena wuxuu dhigaya bayna alwustaa farta dhexe walatii taliiha iyo midda ku xigta inta u dhexaysa labadaas meelood ay ku lahaayeen meelaha farahalgee laba xaba waa qال xdثna أحmed بن منيc ويعقوب بن إbrahيm qال xdثna أbu أحmed الزuبيري qala wuxuu yihi xdثna عيسى بن طhman qala wuxuu yihi أخرجa إlayna أنس بن mالك أنس بن mالك radي الlه عanه wuxuu noo soo saaray naclayni jardaaweyni naclayni laba kabood jardaaweyni oo waxaba yaraatee duf ama tina aan lahayn ay laa shacra calayhima wax tina oo dushooda ku saaran ma lahan lahumaa waxay leeyihiin qibaalaani laba qibal ayay leeyihiin laba suunay leeyihiin qaala wuxuu yidhi faxadaanii haabitun bacdu haabit arrinka ayuu ii sheegay can anasin radia allahu canhu annahumaa kaanataa inay ahaayeen labadaas kabood naclay rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayh salatu wasalaam labadiisa kabood kabahaas uu ii soo saaray markaa kadib wuxuu ii sheegay inay kabihii nebiga ahaayeen calayhi salaatu wasalaam qala xadaana isxaaq ibnu muusa alanصaari qala xadaana macnun qala xadaana malik qala xadaana saciid bn abi saciidin almaqburiy can cubayd bni juray annahu qaala libni cumara ibni cumar buu wuxuu ku yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay talbasu annicaala asabtiya adigoo labisanaya annicaala asabtiya asabtiya waa nisbat ila asibt wa hiya alatii uziila shacruha waa kabta laga zuuliyey tinti laga zuuliyey macnaha haragay ka samaysan tahay haraggaasi tinti uu lahaa ayaa laga zuuliyey oo waxaa looga zuuliyey in la madgo bidibaaq madgidaa looga zuuliyey qaala wuxuu yidhi innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calay wasalam aniga waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yalbasu nnicaala kabaha labisanaya allatii laysa fiiha shacarun waxtina aysan ku sugnayn wa yatawada'u fiiha oona ku weysaysanaya fa ana uxibu aniga waxaan jeclahay an albasahaa inaan labisto ayaan jeclahay xadiidkani waa muttafaqun calayhi hadda ka horna waa soo marnay xadiidkan ismaaciil ismaaciil nuur xadiidka hadda ka hor ma aragtay ma xasuusatid waaya cabdullaahi sahal xadiidka hadda ka hor ma soo martay ya waxaan ku soo marnay fii saxiix albukhaari ma xasuusataa baabka waxaan ku soo marnay fii kitaabi alwuduu baabka ma xasuusataa waa soo dhaweysay laakiin baabkaa dhiman hay cabaas baabu qusli rijlayn miyaa kusoo marnay baabu qusli rijlayn hay adigana baabu qusli rijlayn fi nacl baabkaasaan kusoo marnay waxaana laga daliishanaya wayatawada'u fiiha fiiha macnaheedu waa maxay waa yacni lugaha ayuu dhaqayay ayagoo kabaha ay ku jiraan macnaha la masixi maayo waay lugaha waa la dhaqayaa haddii kaba la wato haddii dacas iyo wixii la xukuna la wato oo la masixi maayo waxa la masaxay waa maxay khufeynkaa la masaxaa iyo wixii khufeynku xukuna qaala xadaana isxaaq ibnu mansuur qaala xadaana cabdurazaq asancaani can macmar ibni rashid can ibni abi di'b magacii maxaa ibni abi di'b xasan haye ya maxamed ibn cabdiraxmaan can saalixin mowla taw'ama can abi hurayrata radia allahu canhu yaquulu kaana linacli rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalama qibaalaani kabta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u sugnaaday qibaalaani laba sun ayay lahayd xadaana axmed ibnu maniic qaala xadaana abu axmed qaala xadaana sufyaan can isuddi qaala wuxuu yidhi xadaanii man samica camr ibni xurayt radia allahu canhu yaquul waxaa ii sheegay buu yidhi qof ka maqlay camr ibni xurayf mankan lama yaqaan waa mubham yaquulu ra'aytu rasuula allahi sal ly slam yusallii waxaan arka buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku tukanaya fii naclayni laba kabood makhsuufatayni almakhsuufataan waa almuraqacataan yacni waa laba kabood oo laysku dul kabay waay yani kabmidda kale lagu dulkabay oo lagu ziyaadiyey qaala xadaana isxaaq ibnu muusa alanصaari qaala xadaana macnun qaala xadaana malik can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata radi allahu canh ana rasuula اllahi sal ly slm qaala wuxuu yihi laa yamshiyana axadukum axadkiin yuusan ku soconin fii naclin waaxidatin halkab liyuncilhumaa jamiican labada lugood ha u wada kabeeyo dhammaantood ow liyuxfihimaa ama ha cagacaddeeyo jamiican labada lugood dhammaantood xadiidka hore makhsuufatayni macnaheedu ma ahan labadan kabood oo gashnaaya isa saara laakiin kab walba oo kabaha ka mid ah ayaa mid kale lagu kabaya loola jeedaa midiiba kabaa saaran xadiid abi hurayra wuxuu yidhi laa yamshiyana axadukum fii naclin waaxidatin axadkiin yuusan ku socon halkab cadaalad maaha halkaba inaad ku socoto cadaalad maaha waxaa la rabaa lugahaaga inaad cadaalad samayso inaad lugna u kabayso lugna ay cagacaddayso waa jawr lugihii baad u kala eexatay lugihii baad u kala eexato midna qoraxdii iyo qodxihii baad ka ilaalisay midii kalena waxaad u bandhigtay qodxihii iyo qoraxdii haddii marka kabala-aan kugu dhacdo ama halkaba aada haysato midda kalena aadan helin waa inaad wada cagacadaysa w oo wax kabaa aadan qaadaan ha wadaagaan wixii culaysa haddii laba kabood aad haysatana waa inaad labada kabood wada labisato laakiin hal kab inaad gashato midda kalena kabla-aan ay tahay nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam laa yamshiyanna axadukum fii naclin waaxidati axadkiin yuusan ku socon halkab liyuncilhumaa damiirka xagga u noqonaya tatniyada ah waa labada lugood yacni labada lugood ha u kabeeyo oo labadaba kaba ha geliyo ow liyuxfihimaa ama labadaba ha kaba tiro wax kabaa yuusan u labisin jamiican dhammaantood labada mid waa inaa marto imaa labada lugood inay kaba wataan iyo inay kaba la-yihiin wax ka dhexeeya malaha wixii ka dhexeeya waa cadamu alcadl walinsaaf cadaalad darro waa qaala xadaana qutayba can maaliki can abi zinaad naxwa قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزنا عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل النبي عليه الصلاه والسلام وحو ريبي ان ياكل يعني وحو الى جيدا الرجل ننك يعني الرجل ننك ايو الى جيدا يعني ان ياكل الرجل بشماله بدحديس انه كعنه نبي واريبه او يمشي اما او كسعدو في نعل واحده هلكب yacni rajula markuu leeyahay almara ma ka baxaysaa halkan maya waa soo gelaysaa laakiin waxaa loola jeedaa aqlabiyaddaa loola jeeda nini uusan sidaas yeelin macnaheedu maaha in dumarku ku baxayaan xukunka sharciga asalku waa la wadaagaa alaxkaamu sharciya asal ahaan waa la wadaagaa aw yamshiya ama yuusan ku soconin yani wuxuu reebay inuu ku socdo fii naclin waaxidatin halkab inuu bidix ku cunana waa reebay inuu halkab ku socdona waa reebay xadaثna qتyبة عن mالك xا تxويل السند وxadaثna إسحاq بن موسى qال xadaثna mعن qال xadaثna mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي slى الله عليه وسلم qاal wuxuu yihi إda اntacla أxadكم أxadkiin hadduu kaba gashanayo falyبdأ bالyamiini midigta ha ku bilaabo وإda naزca hadduu kabta siibayana falyبdأ bالشimaali bidixda ha ku bilaabo faltakun ilyumna lugta midig ha noqoto awalahumaa labada midooda ugu horeysa oo tuncalu loo kabaynayo wa aakhirahumaa hana noqoto midda ugu dambaysa oo tunzacu kabta laga siibayo midigtu ha noqoto midda ugu horeysa loo kabaynayo oo kabta loo labisayo hana noqoto midda ugu dambaysa oo kabta laga siibayo sidee ku noqon kartaa markii kab la gashanaya midigaa ku hormarinaysa markaad siibaysana bidixdaa ku hormarinaysa midigta waa inay ku dambayso sidaasaa midigtu waxay ku noqonaysaa midda ugu horeysa ee loo labisay uguna dambaysa oo laga siibaya kabta waxayna ka mid tahay waxyaabuhu nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam inuu midigta ku hormariyo kabagashigaa ka mid ahaa oo caaisha radi allahu canha waxay tidhi kaana yucjibuhu atayamun fii tanaculihi wa tarajulihi wa tuhuurihi wa fii shanihi kullih fii tanaculi atanacul waa maxay waa kabagashigii waay midigtuu ku hormari jiray nabig alay slat slam saasuuna jeclaa qaala xadaanaa abu muusa moxamed ibn lmuhana alcanazi qaala xadaanaa moxamed ibn jacfar gundar qaala xadaanaa shucba qaala xadaanaa ashcas ibn abi shacthaa can abiihi abu shacthaa can masruuq ibni ajdac can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yuxibu tayamuna nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa midigaysiga ma stataaca intuu awoodo fii tarajulihi shallaysigiisa wa tanaculihi iyo kabagashigiisa wa duhuurihi iyo tahaaro qaadashadii intaba wuxuu jeclaa midigaysiga inuu midigta ka bilaabo qaala xadaanaa moxamed ibnu marsuuq abu cabdillaah qaala xadaanaa cabduraxmaan ibni qays abu mucaawiya قال xdثna هiشhاm عن محamed بن سيrيn عن أbi هريرaةa رضي الله عنه qaala wuxuu yidhi kaana لنacli rasuuli الlah slى الlaه عليه وsلم nabiga عalaيه الصلاaةu وaسلام kabtiisa waxaa u sugnaaday qibaalaani laba sun ayay lahayd وأbi bakri وcmara رadي الlaه عanهuma وأwl man caqda qofkii ugu horeeyey ee kabta gunta caqda waaxida hal guntin oo macnaa hal sun ka dhiga cuثmaan radي الlaه عanه cuثmaan uu ahaa xadiidkaana waa ضaciif ciladiisa waa cabdiraxmaan ibn qays abu mucaawiya xadiidkana wuxuu u dembeeyey baabu maa jaaa fii nacli rasuuli اllah salى اllahu alayh wasalam wixii ku yimid kabaha nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaana soo marnay in nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu labisan jiray annicaal asabtiya waana kabihii anas radia allahu canhu uu u soo saaray ciisa ibnu dahmaan ee uu tusiyey waxayna ahaayeen kaba harag ka samaysan laakiin dufti haragga aan lahayn oo laga nadiifiyo waxaana looga baabi'iyay bay yidhahdeen bidibaaq waa in la madgey madgintii ayaa waxaa uga baaba'ay tintii ay haragu lahaa markaase waxay noqdeen naclayni jardaaweyn jardaaweyn waa maxay ay laa shacara calayhimaa wax tino ay lahaayeen ma jirin wuxuu kaloo sheikhu raximah llah fi hada albaab ku sheegay aadaab ka mid ah aadaabta kabagashiga oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay in qofku uu halkab gashto lugta kalena ay cagacadayso nabigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam lidaalika qofka waxaa loo baahan yahay inuu kabaha qaato ama uu kaba la-aan socdo wayna bannaan tahay in kaba la-aan la socdo iyo in kaba la gashto intaba nabiga calayhi salaatu wasalaam kaba la-aanna waa socday kabana waa labistay laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan tanaculka ayaa ka fiican qofka inuu socdo asoo cagacaad waxaa ka fadli badan inuu kaba wato sababto ah qofka markuu kabaha sito waa ka raakib wuxuu la mid yahay qof gaadiid saaran qofka cagacadaynayana wuxuu la mid yahay qof lugaynaya qofku markuu kaba sito iyo markuu kaba la-aan yahay labada midee u darar badan xagga caafimaadkiisa iyo waxyaabaha la soo darsaya intaba kaba la-aantaa darar badan khaasatan markay qoraxdu kulushahay oo jawgu aada u kulul yahay cagacadaantu waxyaaba badanaa laga keenaa oo cudurro badanaa ka dhashta oo ka mid ah xataa qofka in kaadin dhiig ku dhaco cagacadaanta iyo qoraxda lagu werweraya in badan waxaa kaloo ku imaan kara in musmaar mudo ama dhala ay jeexdo ama qodaxi ay muddo adraar badanaa la soo darsay hadday habeen tahana waxaa laga yaabaaba in laga qaniino oo bahalle iyo waxyaaba noocaas ay lugaha ka looga dhago markay habeen tahay waa kasii daran tahay markay maalinta maalinka waxyaaba badan qofka iska fiilin karaa laakiin fi leyl waxuma jeedo calaa kulli xaal waxaa u salaamo badan oo u nabadgelyo badan markuu kaba sito laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waa socday asigoo cagacad kabana waa labistay calayhi salaatu wasalaam labadaba nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu u badnaa inuu kaba labisto wuxuu u badnaa inuu kaba sito rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma badnaa inuu cagcadeeyo axaadiidka qaarna waaba ku soo aroortay in nebiga calayi slat slam uu fadilay in kabaha la qaato oo qofka uu kaba sito markii uu soconayo haddii marka kabihiisa uu waayo maalan halkab uu helay halkabna waa waayo muxuu samaynayaa halka kab miyuu gashanayaa mase waa cagacadaynaya waa cagacadaynaya halka kab hadduu rabo inuu qaato gacantuu ku qaadanaya maaha inuu gashto halkab lugti kalena ay socoto kabla-aan kabtiisa gacantuu ku qaadanaya hadduu rabo inuu ka tagana waa ka tegaya laakiin labada lugood inuu u wada labiso iyo inuu kaba-la-aan dhigo wax ka dhexeeya ma jiraan waa inaad u cadaalad samaysid lugahaaga arrintaanina waxay tusinaysaa cadaaladda diinta islaamka wax walba diinta islaamka cadaalad ay ku dhistay waxaa hadda lagaaga digayaa waa maxay waa inaad lugahaaga u kala eexato wa lugahaaga inaad u kala eexato lama ogola oo lugna ay cagacadaysa midda kalena aad kabogelisid liyuncilhumaa jamiican aw liyuxfihimaa jamiican labadaba mid waay labada kabood uwadalabis yani labada lugood kaba u wada labis ama ka wada siib oo adoo cagacad soco waxaa kaloo ka mid a aadaabta min aadaabi tanacul oo axaadiista lagu sheegay markii kabaha la gashanayo xaggee laga bilaabayaa waa in midigta lagu bilaabo markaad midigta aad geliso kadibna bidixda waa inaad geliso haddaad siibayso maxaa lugtee lagu bilaabayaa siibidda bidixdaa laga siibaya midigtaa lagu dambaysiinaya waxay ka mid tahay min aadaabi tanacul aadaabta kabagashiga ayay ka mid tahay baabkan marka sheikhu raximahullah axaadiid fara badan uu ku sheegay inta badanna axaadiidda waxay ka hadlayaan sifadii iyo qaabkii ay lahaayeen kabaha nabiga calayhi isalaatu wasalaam wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin